dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo rogtay canshuur cusub oo loogu magacdaray canshuurta iibka taas oo loogu talagalay in dadka ganacsatada ay raaciyaan wax walba oo ay dadka ka iibinayaan ganacsatada ku nool gobolka banaadir iyo bajaajlayda caasimadda ayaa markii la soo rogay canshuurtaasi cusub waxay muujiyeen cabasho laakiin ugu dambayntii waxaa lagu guulaystay in la xalliyo cabashadii ay qabeen bajaajlayda iyo ganacsatada iyadoo ay soo baxeen baaqyo kala duwan oo loogu baaqiyay bulshada inay bixiyaan canshuurta cusub ee dowladda federaalk soomaaliya kusoo rogtay dalka haddaba guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa waxa uu yidhi haddii aan canshuurta la bixin dalku dhismi maayo dowladda hoose ee xamar mar walba canshuurteeda waa mid madax bannaan maxaa yeelay waxqabad ayaa laga rabaa isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay bixiyaan canshuurta ay dowladda federaalk soomaaliya kusoo rogtay magaaladan caasimadda soomaaliya waaye muqdishoa la yidhaahdaa muqdishona inay shacabkeeda iyo dadkeeda inay khudmayso waajib saaran waayo waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto meeshaani canshuurta wasaaradda maaliyadda ay maaragtay maalin dhoweed ay soo rogtay oo cid walba madaxweyneha uu ka hadlay wasaaro ka hadloo laga wada hadlay haddaan canshuur la bixinin dalku noo dhismi maayo dowladnimaduna istiqraar iyo heli mayso horena loo dhaqaaqi maayo waxaan leenaha ha dhibsanina waxa yarkaa canshuurta ah waxaa ila garab socoto dowladda hoose mar kastaba waa ugaar canshuuraheeda iyo waxeeda waa ugaar maxaa yeelay waxqabadaa laga rabaa isguulaadkii isbitaaladii jidadkii howlaa laga rabaa marka yaan maaragta leesdhihin wixii oo dhan myaa meeshaas kaliya ah dowladda hoose qaabkay u shaqay jirtay u shaqeeyeysaa ilaa iyaduna waxaa dana digital ay ka wada dhigato sideedii u shaqaysanaysaa taasna waxaan rabnaa inaan uga faa'iidaysano cabashadii bajaajlaydana waa dinka ka dhawaajisano degmaanooda laga jawaabay ganacsatadiina waa laga jawaabay waxaan rabnaa dad shacabkiisa iyo dowladdiisu gacma is haystaan oo horuu soconaya inaan noqonaan rabnaa saan u gaarno dalalkii hore u dhaqaaqay oo naga tegay saan uga daba tagno in sha allahu waana la guulaysanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu